xafiiska curinta iyo tiknoolajiyadda maamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa tababar usoo xiray shan iyo labaatan arday oo laga soo kala xulay dugsiyada magaalada jigjigo ujeedka tababarka ayaa ahaa in la ogaado heerka aqoonta ardayda si kuwa kaalimaha horogale ay u helaan waxbarasho dibadda ah agaasimaha xafiiska curinta iyo tiknoolajiyadda maamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya axmed maxamuud cabdi ayaa ka waramaya xiritaanka tababarkan maanta waxaan tababar usoo xidhnay arday baranaysay cilmiga saadaasha hawada kaasoo uu bixinaya macadka space science and geospatialka ardayda waxaa laga soo kala xulay dugsiyada waxbarashada maamulka magaalada jigjiga ayaa laga soo kala xulay tababarkani wuxuu socday muddo dhan afartan iyo shan cisho waana waxaa loogu talagalay waqtiyada xagaaga waxbarashada la bixiyo ee la siiyo ardayda wuxuu ku saabsanaa cilmiga maaragtaane saadaasha hawada waa astronomiga waa cilmiga xidigaha robotyada waxaa kaloo ku saabsanaa maaragtaane sida loo sameeyo droniska waxyaabaha o dhan buu ku saabsanaa marka muddo wuxuu socday afartan iyo shan cishaa tobabarkani sidaa daraaddeed waxaan maaragtaane imtixaan ka qaadnay ardaydii waxaan maanta guddoonsiinay shahaadooyin maaragtaane ardaydii mutaystay maaragtaane kaalmaha hore waxaa kaloon maaragtaane ardaydan inta kaalmaha ugu horeysa gasho waxaa loo qaadi doonaa dalka dibaddiisa iyago oo maaragtaane kaga qayb qaadanaya sida ma china ama hindiya ma kuuriya meelaha baa la geynaya janis marka maaragtaane waxay tahay ardayda u soo korodhay oo waqtiyada xagaaga la siiyo fursaddani waxay uga dhigan tahay fursad dahabiya weeyaan waa waxaan hore u jiri jirin oo nagu soo kordhay ka deegaan ahaan waqtigii hore adhisaboon baa lagu qaban jiray cilmiga tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona in ardayda ay ku dadaalaan waxbarashada si ay u helaan waxbarasho tayale oo dalka dibaddiisa ah